kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada mar kale shabakada wararka qurbajooga ee somali diaspora news com idinkoo dhegeystayaal sidoo kale naga soo booqan karaya shabakada qurbajoog com dhegeystayaal sidaan tiraba dhowr jeer oo hore idiin sheegnay wadahadaladii u dhexeeyey mucaaridka jamhuuriyadda jabuuti oo ku bahoobay dalada magaceeda loosoo gaabiyey u s n iyo xukuumadda jabuuti ee uu hogaamiyey madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa mar kale dib u bilaabaya ayaa laleeyahay wadahadalo xal looga gaarayo ismarwaaga siyaasadeed ee ka jira jamhuuriyadda jabuuti haddaba si aanu arrimaha iyo qaar kale oo fara badan wax uga ogaano ayaanu khadka telefoonka ee magaalada otobo waxaanu kula xidhiidhnay ergeyga gaarka ah ee u s n ee dalka canada siyaasi xuseen cabdiraxmaan jaamac cadhoole xuseen oo imika khadka ku jirana waxaan jeclaan lahaa marka hore bal inaan kusoo dhoweeyo shabakada qurbajoog com
aad baad umahadsantahay cabdulqaadir gulaal waa si wanaagsan xuseen bal marka hore si guud waxaad inagoo wada hadalka dambeynsiin doonaa xaaladihii ugu dambeeyey guud ee dalka jamhuuriyadda jabuuti bal wax inooga sheeg
wallahi horta maanta farxad weyn weeye maanta markii ugu horreysay madaxweynihii madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gele iyo iyo ismaaciil geedi xareed oo ah mas-uul weyn oo meel weyn ka haysta usnta oo ah madaxa xisbiga udeji oo is arkay oo iminka doonaya inay ku dhameeyaan nabad iyo iyo ay ku dhameeyeen nabad wadahadalkii ayaa iminka la rajeynaya walaalo waa si wanaagsan wadahadalka oan usoo noqon doona waxaanu maqlayna in ay jiraan iska horimaadyo kale oo dhinaca jabhadda furuud ka dagaalantay jabuuti iyo xukuumadda ah mucaaradku in dhexdeerahaydba waxa ay ku celcelinayeen in wadahadaladan dib loo bilaabo bal xaaladaha inoo yaro faahfaahi
wallahi horta marka ugu horeysa kolleyba siyaasada jabuuti iminka waxay u baahan tahay in si deg dega nabad loogu soo dambaho arrimooyinka ka dhacaya dibadahana waa la ogyahay marka insha allah bismillahi karim anagu waxaan rajeynaynaa iyadoo oon dagaal ka dhicin iyadoo oon dhibaata iman in nabad lagu dhameeyo arrimahaas oo dhan waa si wanaagsan wadahadalada udhexeeya mucaaridka jabuuti ee ku bahoobay dalada mucaaridka isbahaysiga u s n iyo xukuumadda jabuuti tiraba dhowr jeer ayay kulmeen wadahaladii hore wax yididiila ah ama natiijo ahi kamay soo bixin maxay markan uga duwanaanayaan kulamadii hore ee labada dhan ay yeesheen
wallahi horta maanta waxaanu ugu rajo weynahay inay arrimuhu si fiican ugu dhammaadaan maanta maadaama uu madaxweyne ismaaciil cumar geeli isagoo ah madaxweynaha ummadda reer jabuuti oo dhan aan ahayn madaxweynaha xisbi ee ummadda reer jabuuti o dhan ka dhexay inuu maanta qaatay amba waad sidaad ka maqasheen voice america uu yidhi arrimihii anigaa gacanta ku qabanaya waanan dhammaynaya si aan laga soo noqon bay arrintuna ku dhammaanaysa farxadna way ku dhammaanaysaa marka waxaan leenahay maanta haddii uu madaxweynihii ku dhawaaqay annagu waxaanu leenahay weliba bil rabadaan dhexdeeda ku dhawaaqay annagu waxaanu rajo weyn baanu sugaynaa maanta in ay nabadii dhammaato in ummadii reer jabuutina ay faraxdo waa si wanaagsan qodobadii hore ee laysku mari waayey waxaa ka mid ahaa isbedel siyaasadeed oo dalka ka hirgala natiijooyinkii aqalka baarlamaanka tartankii loo galay oo mucaaradku ay si weyn uga biyodiideen dad weli xidhan oo mucaarada oo soo dayntooda ay mucaaradku dalbanayeen qodobada ma ka mid noqon doonaan wadahadalada mase jiraan qaar kale oo aad maanka ku hayso oo aad wax nooga sheegi karto horta marka ugu horeysa waa inaad ogaataan hadiyo goor wadahadalka waxaa weydiisan jirtay u s n maantana iyada diyaar waa inay miiska soo fadhiisato ay arrimaha dhameeyaan waa dhab weeye kulliba saddexda culuma amba ragga sharafta weyne waa kow in la soo daayo si deg degana loo soo daayo arrinta noogu weyn weeye ta labaad waxa weeye maanta haddaan si yar faahfaahiyo u s n waxay gaadhay amba ay doonaysaa maanta in wadanku isbedel siyaasadeed ka dhaco in horumar la gaadho in caafimaadka laga shaqeeyo in tacliinta laga shaqeeyo marka maanta annaku taanu doonayna aan u halgamayna waxa weeye in isbedel dhaba ka dhaco wadanka taasna waanu rajeynaa ilaah idankii taasna si deg deg ay u dhici doontaa waa si wanaagsan qurbajooga ayaa ka mid ah cududaha ugu waaweyn ee mucaaradka jamhuuriyadda jabuuti wadahadalladan door ma ku yeelanayaan ma ka qayb galayaan si rasmiya waa mar mar kasta waxaa lagu dhawaaqayaa in usan aanay cid alliya cid aanan ka reebin dadka reer jibuuti dhammaantood arrintaasi guul bay ka wala gaari gaadhi doontaan maanta waxa weeye qurbajooguna way ka qayb geli doonaan doonaan insha allah bismillahi karim horumarka jabuutina meel weyn bay ka gelin doonaan insha allah bismillahi karim waa si wanaagsan isla qurbajooga haddaynu ka hadalno kusii hakano waxaad arkaysay baraha internetka iyo hunhunu fara badan oo mucaaradka ka imanaysay dhankeeda iyo wadahadaladan cidda ka qeybgalaysa iyo sida heshiisku u dhacayo iyo xitaa eedo loo soo jeedinayo hogaanka sare ee dalada mucaaradka ee u s n arrimaha maxaad ka odhan lahayd
wallahi horta waxa weeye wax eeda oon anna ku arkayna ma jirto haddii aad carabka ku dhiifatay in ismaaciil geedi had iyo goor carabka lagu hayo laakiin waa in la ogaado inuu ismaaciil geedi yahay siyaasi weyn inuu yahay mas-uul weyn in usan waxay doonaysa uun uun miiska uu la soo fadhiisanayo marka waxa weeye waxaasoo dhan wax wax ka jiraan ma jiraan annaku waanu aaminsannahay inuu yahay siyaasi weyn inuu yahay rugcadda siyaasadda meel dheer kaga jira marka waxa weeye annaku waanu aaminsannay ismaaciil geedi inuu yahay mas-uul danta reer jabuuti iyo waxay doonaysaba inuu usoo goynayo markaas waxaas waxba kama jira maaleen dadka meelaha wax ku qorqoraya waa si wanaagsan ugu dambeyntii mujtamaca reer jabuuti ee ku dhagaysanaya maxaad halkan baaqa uga soo jeedinaysaa oo ku wajahan ama wadahadalada ama xaaladaha guud ee dalka
waxa weeye horta marka ugu horreysa maanta farxad baanu sugaynaa maanta isbedel siyaasadeed baanu sugaynaa maanta waxaanu doonaynaa in danta guud inaanu ka shaqayno inaanu horumar gaarsiino wadankii haddaana uyeesanahay marka waxaanu jeclaan lahayn ummadda reer jabuuti horta waa la ogyahay boqolkiiba sideetan maanta inay uyeesan dadka reer jabuuti jecel yihiin marka waxa weeye inaad sidaana loo wado in halgankiina xaggii laga sii wado in na la sugo wadahadalkaas oo ku dhammaan doona khayr ilaahay idankii marka waxaa leenahay yaan la niyatabin wadahadalku wuu bilaabayaa meel wanaagsanna uu marayaa hadiyo goorna ha la eego in hadiyo goor dadkan walaalahaya naga soo horjeeda waa siyaasad waxaan iskaga soo horjeednaa laakiin waa dad walaalahaya waa dad reer jabuutiya marka wax dhibaato oo na dhex yaalla ma jirto annagii r b b waxa weeye waa dad walaalahayaga wadahadalkuna si fiican buu u dhammaanayaa wadankeenina ilaahay idankii iyada oo nabada oo dhibaato ku jirin bay arrimaheennaan dhamaysan doonaa waanad mahadsantiin adiga ayaa mudan dhegaystayaal waxa uu ahaa siyaasi xuseen cabdiraxmaan cadhoole oo markaa ah mas-uulka ama ergeyga ee dalada mucaaradka ee jabuuti ee u s n ee usoo magacooday dalkan canada waxaanu noogu waramayay khadka telefoonka ki oo ku sugan magaalada ottawa waxaanu nooga waramayay xaaladihii ugu dambeeyey ee jamhuuriyadda jabuuti iyo wadahadal dib u bilaabmaya oo dhex mari doona mucaaradka jabuuti iyo xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne ismaaciil cumar geele halka aad naga dhegaysanaysaana waa qurbajog com inta aynu hawada dib ugu kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen oo idin leh sidaa iyo ammaane allah